Iyadoo si toos ah u billowday roobka gu'ga, ayaa beeraleyda deegaanka Goobweyne, waqooyiga magaalada Kismaayo, waxa ay cabasho ka muujinayaan cayayaan dhibaato ku haya dalagyada ay beertaan, kaas oo cunaya dalagyadii ay beerteen xilli beeraleyda deegaanka ay weli markaasi ku jiraan kasoo kabashada fatahaadii dhowaan ku dhufatay deegaanada waqooyi ee magaalada Kismaayo. Yarow Sheekh Cabdi Cusmaan, guddoomiyaha beeraleyda deegaanka Goobweyne, oo wareysi siiyey idaacadda Waamo, ayaa ka warbixiyey dhibaatada ay markaasi cayayaanka kala kulmayaan iyo nooca cayayaanka ee dhibta ku haya alxamdulilaahi rabbilcaalamiin magacaygu waa yarow sheekh cabdi cismaan waa guddoonka beeraleyda goobweyn waxaan joognaa xilli roobaadkii oo maaragtay guga badeyni beeraha way socotaa inkastoo maaragtay fatahaadii hadda aad maaragtay ay noo qustay waxaway maaragtay cimiladu way nagu kululaatay qudaarihii aan aan aruurnay waxaway way kululaadeen oo waxaway maaragtay dhulkiiyaa kuleel naqday alxamdulilah laba ogol iyo waxaasba wax baa noo daaya hadda dhulku waa noo qaboobay alxamdulilah shaqadaayna way socotaa barigii daraad oo maaragtay biyii fatahaadii oo maaragtay oo intu kusoo aruurinaa badda galeen wadadooda inta ay aheedaas ayaa waxaa waa maaragtay dib zaa'id oo nagu haysaa hataa wadadii dalxiisayaasha noogu soo gelisay waxawaa wadooyinkaas oo naga xarig yihiin waxaa laga soo galaa meel u dhow beeraha qaanqa meel u dhow ayaa laga soo galaa markaasaa lasoo galaa beeraheeni ma garan waan gartay dowladda iyo hay-adaha way noo imaadeen ballanqaad fiican waa naloo sameeyey wasaaradda beeraha way noo imaatay waxaa kaloo noo iyadoo la socoto maaragtay hay-adda j s f walaalaha maaragtay jarmalka aad iyo aad ayay ballanqaad noogu sameeyeen waxaana kaloona laga ballanqaaday kanaalaad in naloo bixinayo kanaaladkii waa burbureen iyo tuubaadkii beeraha lagu waraabinayo way burbureen hadda waxa waa maaragtay gacanku waraabis hal matoor camal ayaa maaragtay ama googo naba ayadoo dhan laba matoor camal aan shaqaynaa oo intaasoo qofoo saaran intii kale beerihii kale way fadhiyaan waa waayo burbur ayaa ka yimid kanaalihii dhan waa xirmeen laakiin waynu qabnaa oo ballanqaad tugnada ayaa moognahay maaragtay wasaaradda beeraha iyo hay-adda jaisan aad iyo aad biyaha ay baxeen waxaan abuurnay galley waxaan abuurnay digir waxaan abuurnay sisin sisintii waxawaa way gubatay waxaa jiray digirtii way dali waysay laakiin xoogaha maaragtay meel meel ayaa laga helay galley maaragtay laga helay alxamdulilah waxaana maaragtay kaalmaadka aan ku sugahaynaa dowladda iyo hay-adaheeda mudane guddoomiye ma hesheen wax daweyn ah oo markaasi aad kula tacaashaan cayayaanka noocyihiisa kala duwan weli waxna loo keenay ma jir daw ahaan aan ka dhiganaa oo ummada intaan soo gadno bakriya raadinaa een waxawaa taasna waxawaa qaroon ay keenaysaa daawada xoolaha nafskeeda aan loogu talagelin beeraha ayaan ku buufinaa aad intaan babadjino ayaa waxawaa ilmaha ugu shubnaa waxaan leenahay een qudaarka sidaas ku buufiya ma garan waan gartay waxaan ah oo dusha aan saaranayno iyo wax kaalmaadka noogu yimid ma jiro waana sheegnaa macnaha taasi xayayaankana waa joogto joogto waa xayayaanka waxawaa maaragtay waa baalaley markiisa camal roobka ugu dao baalaleydaas ku imaanayso qudaartii ay gelaysaa ama balkii ay gelaysaa ukuma ayaa galaysaa isla markii waxawaa sixi ay noqonayaan wax dawa ana ma hayno